in ka badan lix kun oo iskuul oo ku yaala dalka etoobiya ayaa xirmay sababo ku aadan colaadaha iyo masiibooyinka rabbaaniga ah ee ka jira dalkaasi dalka etoobiya oo ay ka socdaan dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kala duwan ee ka dhisan dalkaasi iyo dowladda xabashada etoobiya ayaa lasoo warinaya in hadda ay xirmeen kumanaan iskuul oo ku yaala dalkaasi in ka badan lix kun oo iskuul oo ku yaala dalka etoobiya ayaa lasoo warinaya inay xirmeen sababo ku aadan colaadaha iyo masiibooyinka ka jira dalkaasi caruur ay tiradooda ka badan tahay sagaal milyan kuna nool dalka etoobiya ayaa iminka waxbarasho la-aan ah waxaana gobolada ugu badan ee ay dhibaatadan ka taagan tahay ay kaleeyihiin gobolka axmaarada oromada iyo tigreega ugu yaraan laba macalin ayaa bishii lasoo dhaafay ee disembar waxaa lagu dilay degmada sinan ee bariga madiqada goonjam kana tirsan gobolka axmaarada ee dalka etoobiya